waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
cumar habeen dhaweyto xalay andhahana waxaad qabateen casha aad isugu yeedheen dhinacyada hay-addiina melbourne employment forum aad isugu yeedheen ood ku sharfayseen dhinacyadii inala shaqaynayay hadday dowlad noqoto hadday asxaab kale noqoto bal xafladdaasi waxay ahayd bal si kooban inooga sheekee
xafladdan waxay ahayd barnaamij loogu talagalay in lagu xuso lagu sharfo ama looga mahadceliyo dadka hay-adda la shaqeeya ama ha noqoto inay hay-adaha lacagta ku bixiya ama ha noqoto hay-adaha siyaasiyan u taageera ama ha noqoto hay-adaha la raadiya shaqada hay-adahaas oo qeybo kala duwan oo dowladda ah ayaa lagu marti qaaday si looga mahadceliyo wixii ay u qabteen hay-adda hay-addaas oo taageerta ama wax la qabata dadka badankood ka yimi africa khaasatan dhinaca shaqada ayay ka taageeraan
ujeeddada ugu muhiimsanayd ee cashadaasi ayna ahayd dadkaasi in taageera maxuu yahay barnaamijta haatan marka inii yaalay ee aad ama fadhigaas aad ku soo bandhigayseen amaba wixii xiga aad ku qabanaysaan
marka laga hadlaayo wixii horey u tegey waxay ku saabsanayd taariikhda ururku soo maray ee siduu ku bilowday meeshuu ka bilowday ujeeddadu waxay ahayd hay-adda ujeeddadu waxay ahayd loona asaasay inay taageerto dadka afrikaanka ah oo markaa loo arkayay inay yihiin dadka ku dulman dhinaca shaqada ama shaqo helidda dadka iyagaa baa loo abuuray hay-ada hore baa kharaj ku bixin jiray siyaasiyiin hore baa u dagaalami jiray u doodi jiray marka xilligaa isagaa anaa hay-adda abuuray oo joogay waktikaas dabadeed hay-addii waa la bedelay oo waxaa loo bedelay barnaam waxaa loo bedelay magaca la yihah melbourne employment forum dad badan oo afrikaan ahayn baa kasoo qeyb galay ujeeddaduna waxay ahayd in lagu taageero dhammaan dadka migrantiga oo shaqada raadinaya samar ahaantaana loo galo yani dadaal sidii dadkaas ay shaqo ku heli lahaayeen walow yani to be honest to you dadka hadda badanaa ay taageertaa ay yihiin dadka afrikaanka ah oo ay ku yaryihiin dadka aan africa ka iman sabab badan baa jira one dadka ka shaqeeya oo afrikaan ah labo iyadoo la ogsoon yahay shakina uusan ku jirin dadka ugu badan oo wadankan ku shaqaleh iyagoo aqoontii iyo sharcigiiba leh inay yihiin dadka africa khaasa dadka geeska africa
dadka afrikaanka eed sheegtay marar badan ama cabashooyinku sidaad adiguba aada qirayso dhanka shaqala-aantu aad bay u badan tahay marka la eego shaqadana waxaa laga yaabaa marar badan meelo kale inay u bataan markay shaqooyinkii ay rabeen oo kale iyo ay waayaan say doontaba ha noqotee intee in leeg baad horumar ka gaadheen marka hawshaasi aad muddo kusoo jirteen wallaahi dad badan baa la shaqaaliyay muddada yani muddooyinkii ugu dambeeyey special intii uu jiray magaca melbourne employment forum intii ka horreysay ilaa dad sodoneeyaa baa la shaqeeyey barnaamijka waxaa la furay la yidhaha nab ama national australian bank waxaa iyaduna door ka qaadatay marka horeeto i b m waxaa iyaduna door ka qaadatay qoladan la yidhahdo australian bosty waxaan ka hadlayaa labadii kun iyo iyo iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo tobankii labada kun iyo labaiyo tobankii intii ka dambeysay intii arinta la ballaariyey oo dad badan oo afrikaana laga qeybgeliyey oo loo sameeyey magaca la yidhaahdo melbourne employment forum dad badan ayaa la shaqaalay hadda masalan saddexdii halkii sano ugu dameeyey ilaa iyo dhowr iyo toban qof ayaa shaqo looga helay bangiyada khaasatan commonwealth bankiga iyo meelo kaleeto oo waaweyn waxaa jira iyagana dad tababar loo loo helay oo tababarkii ama dhammaystay ama weli ku jira taa waxaa dhinaca socotaa in la fahamsiiyo dowladda iyo hay-adaha brivatka kulligood in dadkaanu ay leeyihiin aqoontii wadanka ay jaamacadaha ku yaalla ay kasoo baxeen luqadii ay yaqaaniin sharcina ay leeyihiin sababta keliya ay shaqo ku heleenna ay tahay some kind of discrimination waddanka ka jira dad badan ayaa arrintaas soo dhoweeyey dad badan baa door ka qaatay in dadka shaqo loo helo wayna socotaa waxaan rajeyneynaa sanadka sanadkan hadda lagu jiro labada kun iyo siddeed iyo tobanka in tirada shaqada loo helaa ama tababarka loo helaa ama la wacyigeliya la wacyigeliyaa inay ka bataan inta maanta jirto oo halkii sana ugu dambeeyey loo qabtay idinka marka hadda ma si guud baa dadka shaqada ugu daydadaan mase dadka waddankan wax ku bartay baad xoogga saartaan mase dad kasta qof kasta oo shaqa daydaya meeshu danaba levelkiisu ha noqdo yaad wax la raadisaan heer walba waa lala raadiyaa laakiin waxaa culayska la saaraa dadka ugu badan oo aan shaqada haysan ama aqoontiina haddana aqoontiina aan shaqa ku haysan waxa weeye dadka jaamacadaha ka soo baxay oo dhallinyarada ah oo ay tahay wax fool xun isagoo qofkii aqoontiila haddana inuusan heli karin shaqada ugu baahan yahay way jiraan oo run ahaan lama lama inkiri karo dad badan oo innaga ah ayaan wakti badan ku lumin inay shaqada raadiyaan oo markay dhowr jeer shaqada waayaan wixii marka ay qaban karaan qabta oo raadiya marka way jirtaa labada dhinacba laakiin dhinaca ugu badani waxa weeye dhinaca sharikadaha ama shirkadaha baafitka ama dowladda hay-adaheedu kuma dhiiradaan inay shaqaaleeyaan dadka afrikaanka ah walow midaasu ay isbedelayso oo sidan kuu sheegayba dad badan oo afrikaan ah oo wadanka iyagoo yaryimin ama ku dhashay shaqo loo helo oo ay maanta shaqaynayaan oo ay meel walba kasoo jeedaan oo ka shaqaynayaan khaasta bangiyada sida national australian banki iyo commonwealth banki maadaama aad sheegtay inay jirto caqabad dhanka ku saabsan qofka ka soo jeeda africa oo kale isagoo waxbarashadiile in haddana laga yaabo in si midab sooc ku jirta inuu wax ku waayo midda khusaysa qofka shaqada lalaga dayday la garay tan khusaysa dadka shaqada bixinaya iyaga xseed oo la xidhiidheen oo afkaarahaas iyo arrimahaas oo la wadaagteen
badanaa waxaa jira hay-ad la yidhaahdo hay-adda shaqada iyo tababarka oo iyadu loobinka samaysa waxaa kaloo jira siyaasiyiinta wadanka jira ama ha noqdeen greenka ama ha noqdeen laborka ama xataa liberaalku door bay ka qaataan inay wacyigeliyaan shirkadaha in dadka afrikaanka la shaqaalayo oo la xaqiijiyo dadkii inay dadka ka mid yihiin oo aan gooni loo soocin oo laga joojin shaqada dhibaatadiisa waxa weeye dadku nama yaqaanin yani honestly speaking dhibaatada ugu weyn waxa weeye dadku dadka afrikaanka ma yaqaanin waa in marka dadkii la baraa marka juhdi badan ayaa la geliyaa dhinaca hay-adda iyo dhinaca dadka u dooda oo siyaasiyiinta ah ama hay-adaha kaleeto oo wadanka ka shaqeeya sida b s l oo kaleeto emis oo kaleeto wakti badan ayay ku bixiyaan in la fahamsiiyo dadkan inay yihiin dad aqoon leh wadanka degan wadanka ku dhashay haysta kasoo baxay jaamacadaha wadanka ku yaala iyo wax lamid ah dad badan baana isbedelaya oo run ahaan dadka imbaloy garanaya lana soco maalinta la helo saddex afar shan lix toban kasoo jeeda bangiyada ama hay-adaha waaweyn ama dowladda dadku aragtida ay ka qabaan dadka afrikaanka waa isbedelaya marka barnaamijkana saasaa loo wadaa in si tartiiba oo oo oo laakiin xoogan dadkii meesha loo geeyo dabada dadkaasu ay dadka kale keenaan dhallinyarada jaamacadaha ka baxay rag iyo dumarba marar badan dad badan oo iyaga ka mid a saad sheegtay markay shaqadii codsiyo intay dhiibtaan ay ku soo bixi waayaan shaqooyin hoose oo iska xoogsi ay galaan iyaga aragtidooda sidey inugu suurta gashay inaad inaad saameyn ku yeelataan
walaahi ma sahlana sababtaa qofku ma rabo inuu meel iska taagnaado wuxuu rabaa inuu wax qabto dad baa sugaaye guri baa sugaaye ehel baa sugaaye innaga dhibaatooyinka noogu weyn oo na haysta waxa weeye qof walba oo innagana ka mid a oo soomaaliya oo damiir leh nin walba oo ka mid ihi reer buu masruufaa adeer buu masruufaa eed buu masruufaa habaryar buu masruufaa haddii uu qofkii isa soo taago oo shaqala-aan ay ku dhacdo bil ama laba bilood dadkii wax la tarayay ayaa meesha ka baxaya taasaa keenaysa qofku inuu galo wax kasta oo markaa wax ka heli karo si uu u taageero oo wax ugu qabto dadkii uu ka yimi oo u baahan taageero joogto ah taasaana ah innaga dhibaatada ugu weyn oo na haysata dadkan kaleeto way sugi karaan dhowrkooda ku noolaan karaan inta ay shaqo anfacda oo ay doonayaan helayaan laakiin inagu soomaalida waxay tiraa sagaaladu inta mindida lasoo waday baktidaa inagu ma awoodi karno inaynu meel iska fariisano shaqada anigu aan rabo baan sugaya xaas baad leedahay caruur baad leedahay adeer iyo abti iyo eedo iyo naabti iyo ayeeyo la banaanka jiro oo adiga kuu baahan oo aad taageeraysaa dad baa dibadaha dad ku haya oo jaamacada ka bixiya dad baa wadankii yani familo ku haya marka dhibtaas way jirtaa yani waana wax la garowsan karo oo run ahaan yani la oran karo waa dhib gaara oo dadka khaasatan soomaalida haysta
ugu dambeyn cumar haddaad soo koobto dadka ku dhegaysanaya ee ay hadiinu khusayso ama jaamacadaha ka baxay ama dadka kaleeta iyaguma shaqooyin kale xataa loo dayday karo dhambaalada aad la wadaagi karto ee aad dareensan tahay inay inay dareemaan inay tahay maxaad ku soo koobi kartaa waxaan kusoo koobi lahaa wan in ay dadaalaan inay inay ku dadaalaan inay hay-adda la xiriiraan oo ay iyada laftigeeda bushqareeyaan inay shaqo wanaadiso kow labo iyada laftigoodu haddii maalin meel loo diro la yihahdo interviewga caada oo interview wax ka soo waayo macnaheedu ma aha inaan meesha wax u hadlayn waa inuu dadaal joogtaan sameeyaa ilaa uu ka mida dhaliyo qofku yani innaga dhibaatooyinka ugu badan oon haysta waxaa kamid a qofka meel baa loo diraya aniga igu dhacday markii aan joogay hay-addii horeetaan ka shaqaynayay oo tano ka ukantay qofku marka meel loo diro laba jeer uu wax soo hungoodo wax kalu raadsanaya ama tagsi ha fuulo ama hadda uber ha fuulo ama wax lamid ah marka waxaa fiican weliba dadka dhalinyarada ahi inay isku dayaan waxa aqoonta ay u leeyihiin inay helaan i also understand waxaan kaloo fahamsanahay saan hadda kuu sheegay dadka dad baa sugaayo oo ay mas-uul ka yihiin oo ay isku dayaya inay wax taraan oo dhaqaaleeyaan laakiin saasoo ay tahay inaad professionkaagii lumiso iyadoona dhibaatadaada leedahay dhibaatadaada leedahay
kaasi wuxuu ahaa cumar maxamuud oo nooga warramayey hay-adda melbourne employment forum oo shir qabsatay dadaal badanna ugu jirta sidii dadka afrikaanka ah iyo soomaalidaba ay shaqooyin ugu raadin lahayd aad baad umahadsan tahay cumar
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali